فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan dowladda federaalka oo sanam ay ka qutumisay muqdisho hareer dhigtay tabeele ay ku qortay magaca allah nin falka ay ku dhaqaaqday dowladda federaalka arkay oo ka digay iyo mid ka mid a culimmada diinta islaamka oo ka hadlay ujeedka arrinkaasi ay ka leedahay dowladda federaalka ayaad ku dhegaysan doontaan dhuuxa maxaan kala soconaa markab la sheegay in dowladda turkiga ay leedahay kaas oo soo gaaray badda soomaaliya turkigu ma ka dhabbaa in itoobiya uu ka difaacayo badda soomaaliya hadal uu xasan sheekh ka sheegay munaasabadda iyo war ka soo baxay turkiga oo kala duwanaaday ayaad ku maqlaysaan barnaamijka muddada dhuuxa uu socda qodobadiisa waxaa ka mid ah nabadoon maxamed jimcaale oo ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed oo ka hadlay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada fariinna u diray kuwa shisheeye kalkaalka ah waraysi aynu la yeelanay waayo jooggaasi ayaad dhegaysan doontaan qodobo kale oo kokoban iyo arrimaha falastiin ayaa qayb ka ah barnaamijka waa mar kale iyo dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت waa shan iyo tobanka bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga waafaqsanna saddex iyo labaatanka bisha afaraad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga aan ku bilowno barnaamijka dowladda federaalka ayaa sanam ay dhex qutumisay muqdisho waxa ay hareer dhigtay tabeelo ay ku qortay magaca allah taas oo dad badan oo reer muqdisho ah ay aad ula yaabeen mid ka mid a odayaasha indhaha saaray sanamkaasi la hareer dhigay magaca allah ayaa ka digay in arrinkan looga gol leeyahay in lagu fasahaadiyo jiilka soo koraya
bismillaahi raxmaan raxiim maanta waxaan ka hadlayaa meesha waxaa ku qoran oo qoray waa sanad sanadka waxaa lagu dhaxlaya allah marka waxaad dhici karta qoofka soo socda iyo ilmaha soo socda oo dambe inay sanadka u maleeyaan ilaahay inay u maleeyaan marka waxaan ka codsanayaa dowladda soomaaliya inay sanadkaa meesha ka fadhido sababta meesha waxaa ku qoran allah baa ku qoran allah marka meesha ku qoran tahay dadka soo socda carruurta waxaa mali doona waxay leeyihiin ilaah buu u malaynayaa sanadka marka sanadkaa dowladda waxaan ka codsanayaa inay tujiyaan kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dadka muqdisho haddaba sheekh cali katiin oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaan u shidnay muuqaal laga duubay sanamka la hareer dhigay magaca allah sheekha ayaan weydiinay ujeedka iyo hadafka tan laga leeyahay isagoo fariin u diray reer muqdisho بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد يعني مقالك هل كان أنا كفير سدي وحن كو أركي صنم ميل لغا استاجيي يتعالو لا دسي وكدينا مقعي إلهي سبحانه وتعالى لو تبيل لوغا دغي لو آدي taasoo yacni muujinaysa asal laba horta in taalada noocaasa la sameeyo ama sanamka la sameeyo shareecadu ma ogola waxaana la ogyahay shirkiga ugu horeeyey adduunkan ka dhaca wuxuu ka bilowday taalooyin noocaasoo la sameeyey qowmu nuux dadkii saalixiinta ahaa ee xilligoodii joogay markii ay geeriyoodeen shaydaanku wuxuu u keenay fakar ah in meelihii ay ku duugnaayeen taalooyin looga sameeyo si cibaadadoodii iyo khayrkoodii loo xasuustow sidiibuu sameeyeen taalooyinkii bay sameeyeen wuddi iyo cuuqiyan ilaahay subxana wa taala qur-aanka uga warramay asnaamta fi suurati nuux kadibna halkiiba waxay ka sameeyeen taalooyinkaas oo kale oo suuradoodii oo sidoodii u eg ayaa markii la joogay oo kuwaasi ay dhinteen oo kuwanma kale ay soo baxeen shaydaankii wuxuu u sheegay aabbayaashiinku kuwan bay caabudi jireen sidaasaa lagu caabuda asnaamta marka waa dariiqa ugu weyn oo shaydaanku ka soo gala dadka oo shirkiga iyo gaalnimada ilaahayna wax la wadaajiyaan meesha ay ka timid wey marka iyaga hadda ujeedka kala yihiin maxay kula muuqataa maxay hadee noqon kartaa ujeedkoodu waa iska cad yahay haddii taallo ay sameeyeen magacii ilaahayna ku agdhajiyeen yacni injiilka soo socda ay gaaloobaan oo dadku ay yidhaahdaan allah soma waaba sanamkan laftirkiisa meesha yaalla yani faraskan iyo ninka saaran baaba ilaahay ah, ila magaci baa lagu agdhajiyey Mar- waa hadafkaas waa shayaadiin insi wey waa kuwo insi iyo shaydaanka ahdaaftiisa ku shaqaynaya wey ahdaaf uu shaydaan u soo meeriyey bayna wadaan waxay ugu dhejiyeen waa inay al- alla yahay wey ninkaa meesha taagan heer hadda in intaasi la eg la gaarsiiyo oo kelimadda allah la barbar dhigo sanamkaasi maxaa u sababa inay dhiiradaan heerkaasi ay gaaraan yani waxaa muuqanaysaa waa dhaqankii reer banu israa'iil wey reer banu israa'iil qof kamid marka munkar sameeyo shay diinta khilaafsan uu sameeyo waa ku inkiri jireen marka ayaan joogaan oo ka leexa diido haddana asagii la shaaha cabi jireen la fariisan jireenoo isagoo munkarkiisii ku jira oo balaayadiisii ku jira oo wixii sii wada bay haddana aysan waxba u arkayn sidaasaa ilaahay subxaana wa tacaala ku lacnaday wey marka dhaqanka noocaas hadda maanta halkaa ka muuqanaya maanta waa shib waxaad leeyahay mala ujeeda qofkii hadlanaya yani afkaa la qabanayaa ujeedkuna waxa weeyaan munkarka iyo shaydaannimadaas dadku inay ku qancaan oo iskaga aamusaan maxaa ka dhalanaya marka haddaan la radin oo aan laga hortegin dee haddaan la radin waxaa ka imaanaya horta kow midda ugu horreysa oo ka imaanaysa waxay tahay haddeertanba taagan in ilaahay lacanadii subxaana wa tacaala ay soo degto oo munkarka haddii macnaha laga hortegi waayo macruufkana la fari waayo ilaahay cuqubadii subxaana wa tacaala waa imaanaysa wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa kuwa iyagu sanamka sameeye hawsha ku ekaa mayso cid kastoo ka aamusto awoodi karta maanta inay hadasho waxaa loogiya dadka magaalada muqdisho jooga culimay leeyihiin odayaal bay leeyihiin ganacsatay leeyihiin hadday maanta guri qof asagaa lagu soo dhiirrado waa mudaharadaan waa qayliyaan lama joogsado laakiin hadda diinta ilahi haddii lagu xadgudbayo oo shareecadii la bedelayo oo asnaam la samaynayo oo ilmiheen in la dhumiyo la rabo oo munkar weyn oo meesha laga sameeyey uu yahay haddana mustaqbalkana shirki isu bedelaya maanta haddii laga hadli waayo horta kow cuqubada ka imaanaysa koowaad waxaa weeyaan ilahay ilahay caradiisa ka imaanaya subxaana wa tacaala oo munkarkaa la isku fiirsan waa la isugu caroonaya aaniya waxaa kaloo ka imaanaya haddii sidaan looga sii aamuso saan iska noqoto in hadha waxaw jiilka soo socdaa ay dilaan ku dhacdo oy u arkaan magacan meesha ku qoran maadaama wax ka hadlaba aysan jirin in allaah uu yahay waxa meesha yaalla maadaama magaci ilaahay lagu ag qoray oo boor loogu sawir boor weyn oo muuqanayo oo qof kastoo jidka maraya oo akhrisanayo allaah iyo sanamkiyo is ag yaalla weli wejigiisa loogu soo aadiyey taas waxay tusinaysaa qofku dadka dhow in markii ayaan la joogo oo jiilka soo socday soo koraa iyagoo ku ku indhaqaadan sidaa iyadoo iska xaalad wax in kara inaan la arag inay u arkaan allaba inuu yahay wax meesha taagan waayahay in wadaadkan hadda Wadaadkii cabdi.
waayahay in odayga hadda ka hadlay qadiyadan ee markii ugu horreysay soo bandhigay een, runtii dadka aragtida ka dhiibanayay in badan oo dowladda taageersan ayaa ku jira waxay leeyihiin waa al-shabaab fikirka al-shabaab buu wataa wax walba oo wanaagsan maxaa xarakada loogu tiiriyaa oo dadka looga dhigaa wax xun yani waxa weeyaan dadka waa iska garaad gaaban yihiin marka waxaa laga yaabaa shaygan eh, shay isagoo diin ah haddii xarako gooniya loo tiiriyo cadaawad gooniya ay u qabaan ama si gooniya ay u arkaan yani shaygii diin laga dhigi maayo kooxdaas cadaawadeeda lagu xambaaraya marka waxay rabaan shayga inay gediyaan oo shayga sharciga ahay oo diinta ahay oo kutubta ku yiilay oo wadmuddo dheer soo socota asnaam in la sameeyo gaal inuu ka dambeeyey xataa asla kufriga oo dhanba iyo shirki uu asnaamtaas ay asal u ahayd oo quraysh hataa waxay ku gaaloobeen waxay ahayd asnaamtii camar ibnulxayi ayaa asnaamtii qowm mulux usoo qaaday isagaa keenay awalu man qayara diin ibraahim isaga u ahaa saasaa lagu bedelay diinta nebi ibraahim diinta nebi maxamedna waxaa la- waxaa la rabaa in lagu bedelo asnaamta hadda soconaysa wey marka si dadku aysan diintaas asalka ah oo saas aysan u arkin waa in arrin maaragtay dagaal socday iyo koox gooni oo loola dagaashan yahay waa in loo gediyaa midda kale waxaa la og yahay yacni shareecada islaamka cidda maanta difaacaysa ama u taagan ama wixii munkaroo soo baxa diidaysa inay xarakada tahay la og yahay wey marka waxaa dadku waa lagu handadayaa waxaa leeyahay fakarka al-shabaab wadda haddaad diinta ka hadasho oo sanamka aa ka hadasho macnaha loo dhigi maayo diintiyaa qofkan u diidan yahay lama dhihi karo mogta xoogaa waa la cabsanaya weli oo dadkii qiira weli ku dambaysa laakiin waa in magaca xoogaa la bedelaa oo la yidhaha ma arka argixisada fakarkeedii saan saan fakarkeedii argixisada la sheegayna waa diintii wey ilaa qaarkood gaalada waxay ku dhiirin iyaa qur-aanka asagoo argixisa ilaa qur-aanka asaga amray gaalada in la argagax geliyo in lala dagaalamo asagiyaa faraya walidaalika hadda waxaad arkaysa yani kii hadda lasoo daayay ina iley inuu dhahay dugsiyada qur-aanku argagixiso oo melesna uu ka dhaxlay waxaas uu u meeriye asagu ilaa hadeerna dugsiyadii qur-aanka ayay kuwa la rabo in la beegsado marka arrintaasi si loo daboolo ayaa waxaa laleeyahy waa fakar argagixiso waa dhaqan argagixiso qofkii ka hadlana argagixiso saamaynku dadka la rabaa in lagu cabsi geliyo ee asalku masalada masale diimeed weeyaan masale shareecada ku cad weeyaan aslaam in la sameeyana insa diin ahayn gaalnimana ay asal u tahay sidaasaa cad weeye waayahay n shacli n si marka loo eego n halgamaayaashii n ummadda soomaaliyeed n taariikhdeeda ku xusan sayidka axmed gurey n waa la suurad xumaynaya taariikhdooda ayaa la dabagedinayaa n etoobiya n taale ay ka dhistay n jigjiga ayay dhanka soomaaliya usoo jeedisay iyadoo odhanaysa waa sayid maxamed oo la dagaalamaya ummadda soomaaliyeed dagaalkiisa halkaas ayuu ku wajahnaa bay leedahay etoobiyaan waaye qoladan waad ujeedaa waxay iska dhiganayaan inay ku dayanayaan taariikhdii imaamka axmed gurey iyo sayidka dhabbihii ka waran halgamayaashaas ee soomaaliya soo maray yaa haya marka loo eego xarakada iyo dhankan maamulada soomaaliya ka jira ee shisheeyaha ku daaban horta waxa weeyaan carabtu waxay tidhaahdaa kullu yaddaci wusla leyla mid kastaa wuxuu sheeganayaa leyla jacaylkeeda leyla arrintaa u qori mayso marka nimankani hadda inaysan dariiqii haynin cid kasta way dareemaysaa sayidka taariikhdiisi rasmiga ahayd baa la hayaa oo caalamka dhan ku baahday oo qaabkii ay reer galbeedku u bedeleen oo gumaystayaashii u bedeleen waa laga daba tegey xaqiiqdiina waa lasoo bandhigay dadkii sayidka nal noolaa ama ciidankiisa ka mid ahaa ama dadkii ka dambeeyo taariikhda qoray ayaa waadixoo cad wey cidduu la dagaalamay xabashidaa ka mid ahayd dagaalada masiixiyiinta ilaa dagaalka sayidku ku jira saddex geesood ama afar geesood waa la dhihi karaa waa ingiriiska talyaaniga iyo xabashida iyo qabaa'ilkii soomaalida ee la safnaa gaaladaas mustacmariintaa soo duulay oo dhulka gumaysanayay marka dagaalkii xabashi uu la galay mid waadixoo hataa waqtiyadu dhacay la yaqaano oo dagaalkii su u baaba'shay la ogyahay ayagoo hasiimadii kuwaadba uu ku riday oo la ogyahay waa sayidka mis hadafkiisana waa la ogaa shareecada ilaah u dagaalama inay kor noqoto imaam axmed gure hadda waa la ogyahay xabashihii wuxuu ku dhigay oo u taagnaa in shareecada ilaahay la oogo shirkiga iyo gaalnimada lala dagaalamo maantana waxaan hadda asnaan baan u samaynana dhahaya waa gaaladii shalay uu la dagaalamaya axmed gure iyo sayidku la dagaalamayeen kuwaana waa gaaraacyadii oo maanta ingiriiska iyo maraykankii sidii ula jiraan sidii shalay ay ula jireen kuwii hore bay maanta kuwaana waxay la saaxiiba yihiin ayagaana qaraa in saaxiiba leeyihin walaalahood yihiin la socdahan marka inay yidhahdaan nimankii ayuu gaalada la dagaalamaya gaaladiiaan saaxiiba lanahay la dagaalamaya ayagiina waa jecelnaha waa waxaan isqabanayn macnaa waxaan isqabanayn taalooyinkan ay dhisayaan asalba sharcigu maba ogolaba qofku saalix ha ahaado madaalixa ha ahaado wuxuu raba ha ahaado in sanam loo weliba dadka saalixiinta ugu sii daranba waa lagu xadgudbaa marka in sanam loo sameeyo waa waxaan shareecadu ogolayn laa axmed gurey walaa khayru walaa cid kaloo wanaagsan walaa ambiyada ilaahay baan la ogolayn in loo sameeyo marka in loo sameeyo falka ay sameeyeen fal diin la'aana waaye hadda waxaan ay sheeganayaan waa kadib iyo dajal oo taariikhdii qornayd oo rasmiga ahayd ay manaa beeninayso wey marka inay taariikhdii ka been sheegaan wax soconaya maaha waa wax indhaha lagu hayo wey waayahay laba su-aalaan kusoo gebagabeynayaa n shacali n waddada ugu wanaagsan ee munkarkan lagu zuuli kara maxay tahay dad baa dowladda baaq u diraya waxaan waxaa ka qabato ha dejiso waddada ugu wanaagsan oo dadka reer muqdisho aad kula talin karto maxay tahay inta ka dhidhisa anu waxaan dhihi lahaa dadka magaalada muqdisho ku nool ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay ummad jirta oo awoodna leh dhaqaalo haysata culimo leh aqoon-yahan leh yacni waa dad isku filan waxna qabsan kara waxaa la ogyahay yani cadow fara badan oo soo hajuumay dadka muslimiinta ayagaa sabab waa inay fashilmaan maanta marka inay isdulleeyaan oo isdhiibaan oo waxa weye cadowgaas ay u hoggaansamaan runtii waa taariikh xumo wey marka waxaan leenahay taariikhdii dahabiga ahayd ee magaalada muqdisho ay lahayd yaysan bedelin dadkaas maanta waxay munkarka ku suuli karaan inay la ka hor yimaadaan oy diidaan oo waxa weeyaan maadaama waxa ugu horreeya la xifdanaya ay tahay diinta waxa ugu horreeya oo maal iyo naf iyo waxa ay ka horreyso maanta haddii diintooda hortooda loogu tunto yacni waxa weye goormay ay macnaha ay soo kacayaan mar xeeraya fadhaha waa mar lagu tijaabinaya maalin kasta waxaa lagu tijaabiyaa maanta tijaabooyinka guulaystay kamid ta gaalada ay wado inay asnaam sameeyaan inay munkar nuuca rabaan sameeyaan inay wax kasta soo bandhigaan dadkiina ay maaragtay iska hurdayaan marka waxaan leeyahay hurdada ha ka kaceen arrintaasi kuma filna kelimo yacni nin asaguba munkarkii iyo shaydaannimadii samayn una qasday ciidanna u samaystay amnigiisa waardiiyey ninkii ka hadlana waxa weye lasoo qabanayo yacni arrintan bedel kuma filla waxna kama bedelay sidiisu iska ahaanaya laakiin waxay u baahan tahay ficil in la tusiyo nimanka oo looga hortago waya ugu dambeyntii in dowladda federaalka in culimada ag joogta u fadwooda maxay qadiidan kaga hadli laayihiin bay kula tahay ayagu sidoodaba eh, masaalixda kooxdan riddada ayay ka fadwudaan sidoo shaqadii qaabilsan waa taasba mushaar ku qaataan yani hadday rabaan inay maarata arrin dulaan sameeyaan ama ay rabaan maarata arrin inay soo hirgeliyaan ayagay sii barogaraamiyaan ayagaa dadka usii sharxa markaas adilo ah, meesha mow- mowduca lahayn ayay u saaraan waa u been abuurtaan ilahay kitaabkiisa ka been abuurtaan hadda ugu mo- ugu dambeyso calawijiisi kooxdiis waxay dhahayeen in maaragtay amir sharciya uu yahay daacadiisu waajib tahay kuwa kasoo horjeeda in lala dagaalamo lalaayo ay tahay yani waxaad dareemaysaa wixii masaalixda ayagu markaas ay u arkaan xataa haddii ay rabaan dastuurka inay bedelaan wadaadada iyagaa fadwoonaa waxay dastuurka in la bedelo ka maraykanka la waafajiyaa oo wax fiican waatay dhahayeen hadeer marka ayagu sidoodaba wax dowladan ficil shaydaannimaha samaysay ka dhidhin maayaan maxay mushaarkoodaba ku xiran wixii loo sameeyey ayay ka baxayaan marka niman hadda u dhimanaya diin ama diin raba ama inay diin ka hadlaan raba ma ahane waa niman kooxdan masaalixdeeda shaati u gashaday diimeed oo raba inay ku difaacaan intaa keliya wey marka difaaca iyaga bisay usoo jeedaan ama inay shay diina ka hadlaan oo yidhahan waxaan waa baatil hadda laga sugi maayo maxaa ninkii biilaya wey oo mushaarku ku siinaya in ma diin la-aantan u fadwoodaan marka wax laga sugaya waaba hadda waxaan isleeyahay waa waxaan jirin wey بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
maxaan kala soconnaa markab la sheegay in dowladda turkiga ay leedahay kaas oo soo gaaray badda soomaaliya turkiguna ma ka dhabba ah in itoobiya ay ka difaacayaan badda soomaaliya arrimahaasi hadal xasan sheikh uu ka sheegay munaasabad dhacday waxaa isha soo mariyey oo la socday waryaheena cabdifataax filbiin aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir calasow maanta eh, waxaa xeebaha soomaaliya soo gaaray markab ay dowladda turkigu leedahay Eh, dabcan maraakiibta dowladda turkiga eh, markii horeba waa ay joogeen xeebaha iyo badaha wadanka soomaaliya iyaga oo isugu jira maraakiib ee kalluumeysi oo xaaluf ba-an ku hayay kheyraadka wadanka iyo eh, maraakiib dagaal intaba taasoo ay kala sinaayeen eh, maraakiibta shisheeye sida kuwa reer galbeedka iyo kuwa ka yimaada qaar ka mid ah wadamada qaaradda aasiya laakiin eh, markabkan eh, aad bay dowladda federaalka ah eh, uga hadashay aad bay u sheegtay in markab eh, turkiga uu leeyahay uu imanayo waxa ay hadalka u dhigtay in markabkan uu yahay markabkii ugu horeeyey ee dowladda turkiga ay uga jawaabayso heshiiskii eh, xasan sheekh uu la galay turkiga ee baarlamaankan ay u ansixiyeen eh, oo ahaa in ay difaacayaan sida hadalka loo dhigay badda soomaaliya ee kana hor istaagayaan etoobiyaanka inay qaataan markabkaas ayaa eh, kusoo xirtay maanta eh, xeebaha eh, magaalada muqdisho waxaa la geeyey xasan sheekh oo loo geliyey koofiyado iyo qaar ka mid a astaamaha turkiga waxa uu halkaasi ka jeediyey eh, khudbad isaga oo sheegay inuu aada ugu mahad celinayo eh, dowladda turkiga arinta marka eh, la yaab kale waxay tahay eh, soo baxaysa in eh, markabkan qaabka ay u dhigtay dowladda federaalka qaab ka duwan uu u yimid dowladda jabaan ayaa waxay soo saartay war ay ugu hambalyeyneyso ee turkiga markabkeedaas waxay sheegtay in markabkan uu eh, ku wareegayo eh, qaaradda afrika eh, in badan oo ka mid ah dekedaha ku yaala gaar ahaan jabaan waxay sheegeen in eh, laba iyo labaatan dekedood oo afrika ah ee turkidu ay codsadeen inay dhowlatus ku sameeyaan maxaa yeelay eh, waxay u dabaaldegayaan mid ka mid ah munaasabadahooda gaar ahaan ee sanad guurada boqol soddon iyo afaraad ee kasoo wareegatay bay yiraahdeen heshiis diblomaasiyadeed oo dhex maray turkiga iyo jabaan waxay jabaan intaasi ku dareen in eh, dhowlatuskan uu yahay mid ay iska kaashanayaan oo si wada jir ah ay u sameynayaan turkiga iyo eh, jabaan ha yeeshee dowladda federaalka ah ee oo madaxweynaheeda uu ugu horeeyo waxay u dhigtay in heshiiskii iyo eh, arintii eh, loo saxiixay ee kheyraadka turkida markabkan looga jawaabayo waxaana ay eh, dowladda federaalka eh, arintan ku noqotay fadeexad aada u weyn oo dadka eh, isticmaala baraha bulshada ay aada u naqdiyeen siyaasiyiin badan ay cambaareeyeen weliba eh, xasan sheekh ayaa afkiisa eh, ka sheegay sida hadda codkiisa aan ku maqli doono in turkigu ay u dabaaldegayaan munaasabad ahaan maalinta caruurtooda iyo mid ka mid ah ee maalmaha qarannimadooda waxaana uu u mahadceliyey ama uu bogaadiyey mustafa kamaal ataturki oo ahaa ninkii dumiyey khilaafadii cuhmaaniyiinta dowladii ugu dambeysay ama khilaafadii ugu dambeysay ninkii majaraha u siibay ayuu ku sheegay inuu ahaa nin haliyey ah ninkii curiyey dowladda turkiga ee maanta dadka turkidu ay haystaan iyadoo sidoo kale la ogyahay mustafa kamaal ataturki inuu ahaa ninkii shacaa'irta islaamka oo dhan ka baabi'iyey wadanka turkiga aadaankii joojiyey qur-aankii la dagaalamay xijaabkii meesha ka saaray sidoo kalena keenay mabdaa calmaaniyadda diinta iyo dowladda in la kala saaro ah xasan waxaa kaloo uu khudbadiisa ugu tacsiyeeyey saraakiishii turkiga looga dilay duleedka muqdisho isagoo haba yaraatee marnaba aanan soo hadal qaadin dadkii in ka badan labaatan qof oo turkidu ay ku xasuuqeen duleedka afgooye ama deegaanka la yidhaahdo baqdaad maanta waa maalin kale oo weyn waxaan hambalyaynaynaa shacabka iyo madaxda iyo mas-uuliyiinta dhammaan reer turkiya oo ah maalintii xorriyaddooda maalintii maxaanku dhaha sharaftooda iyo karaamadooda ay la soo noqdeen sida hadda halkana looga sheegay taariikhdan aan ku ogeyn waxaan sidoo kale bogaadinayaa maalinta carruurta adduunka iyo maalinta carruurta turkiya dabcan waana maalinta carruurta soomaaliya haddii ala yidhaahdo mudane mustafa kamaal ataturki oo ah aabbihii jamhuuriyadda turkiya waxay ahayd fikir uu keenay socdayna oo dhaqan galay waxa uu keenay jamhuuriyadda turkiya u keenay waana dhaqan gashay waa taa boqolka sane u dabaaldegaysay sanadkii lasoo dhaafay waxaan leeyahay marka walaalaha turkiga dad maanta inta turkida ah ee dalkan joogta dad badan ayaana naftooda ku waayey ayaga oo dalka soomaaliya kaalmaynaayo oo qaarado kala duwan iyo waddamo kala duwan ka yimida dhammaantood ka abaaldhic mayno waa u mahad celinaynaa waxaan rabaa si gaara inaan u xuso walaalihii dhowaan turkiga ahaa nimankan cadowga ah ee argagixisadu ay dileen waan ka tacsiyeynay waana ka tacsiyeynaynaa waana xusaynaa mar kasta walaalahaasi iyo kuwii ka sii horreeyey oo sidoo kale ku geeriyooday waxaan leenahay intaa kadib waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan ugu baaqoon u sheego kalsooni badan inay qabaan ayagoo ku qaba kalsoonidaas badan dowladdooda ayagoo ku qaba kalsoonidaas badan heshiiska aan la galnay walaalaheen turkiya taasi waxay ahayd maxamed daahir ee khudbaddii xasan sheekh uu ka jeediyey markabka turkiga arrinta kale ee fadeexadda ah waxay tahay turkidu way hadleen afhayeenadooda qaar ka mida iyo warbaahinadooda waxay sheegeen war dhaawac ku ah dowladda federaalka ilaan dowladda federaalka iyo warbaahinadeedu waxay sheegeen in markabkan uu ka jawaabayo codsigii iyo heshiiskii lagu siiyey khayraadka wadanka etoobiyaanka inuu ka yureynayo badda soomaaliya laakiin turkidu waxay ku celceliyeen maanta in etoobiyaanka ay saaxiibo yihiin wax cadaawada aysan u qabin danaha etoobiya aysan kasoo horjeedin marnaba ma aysan soo hadal qaadin inay xataa ka hortegayaan badda soomaaliya in lagu xadgudbo oo heshiiskaas ay ilaalinayaan xasan sheekh marka hadalkiisii iyo wararkii warbaahinta dowladda ay baahinayeen oo dhan waxaa isku fuuqsaday oo baabi'iyey warkaasi kasoo baxay dowladda turkiga iyo warka kasoo baxay dowladda jabaan weliba markabkan waxa uu dhoolatus kusoo sameeyey jabuuti waxaana lagu wadaa in uu usii gudbo wadanka kenya gaar ahaan dekedda mombasa
khilaaf daran ayaa u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada khilaafka ayaa sii xoogaystay markii xasan sheekh uu wax ka bedelay dastuurka ay ku dhaqanto dowladda iyo maamul goboleedyada maamul goboleedyada oo madaxweyneyaal isku arkayey ayuu yidhi hadda kadib waxaa lagu tilmaamayaa hogaamiyaal taasna si weyn bay kaga soo horjeesteen shir dhowaan uu iclaamiyey ayay badankooda diideen inay ka qayb galaan waryaheen cabdalla mukhtaar ayaa waraystay mudan maxamed jimcaale kheyre oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee waaye joogga ah wax badanna kala socda arrimaha soomaaliya waxaan waraysi la yeelanay nabadoon maxamed jimcaale khayre oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada saakow ee walaayada jubbada dhexe nabadoone kusoo dhowow idaacadda islaamiga ee alfurqaan bismilah allahuma salli calaa sayidinaa محمد وعلى آله وصحبه وسلم أثر وكل واي وأنا ما سنت waa tahay ee nabadoone maxaa keenay in xilligan ay iskhilaafaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada بسم الله مركب وحا السببة وأنه هدا أن إن كدريا هدان مر أن وح ما مليا إسن وح إلهي أهين كون كورت الله إسكاله الله إسكاله عرضا يرلوك أن كنت أغن الله فديه إركتير لأنتنا الله كيني haddii taladiisa laga leexdo tala shaydaan lagu dhaqmo tala gaala lagu dhaqmo midda taaganaa imaanaysa midda taagan mid ka daranna way soo socotaa marka waxa weeyaan waxaa keenay ilaadankiisa ee iskuul isweydiin ma leh caruuraha garanaya waxaa keenay kitaabka ilaahay baa laga tagay ilaahay baa la khilaafay markii ilaahay la khilaafay ayageena buriska madaxa la isugu dhiftay welina wixii ku dhici lahaa way isu dhamman yihiin oo kolley waa ilaadankiisa allihii awoodda sare lahay wuu ka aarsanayaa ninkii ka leexda marka dadkan dad oo ka amar qaatay gaalo weeye nin walbana gaalow shirka la galay lambarka koowaadna wuxuu yahay waa etoobiya oo ilaadankiisa maanta u soo tafaxaydatay soomaaliya oo leh eh, saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex mayl oo bad ah annagoo boqol iyo labaatan ah dad toban milyan iyo wax lamiduhu see intaa u lahaada karaan annaguna aan u oodnaanaynaa oo god ugu oodnaanaynaa ama si dagaala iyo si siyaasadaba inaan da- dekad ku helno wey bay yidhaahdeen midkii shalay yimid iyo midka maanta joogaya midka berri imaanaya waxba isma dhaamaan waxa weeye inay gaal u rishweeyaan oo hungurigooda wax yaroo dulaala laga siiyo waddanka intaabay meesha u joogaan oo danta dham oo hadda madaxweynahan ku ahay uu leeyahay sidaa weeyaan waa kow marka midda kale oo meesha ku jirtaa waxay tahay sideedaba soomaaliya waxaa kala jaray etoobiya waxay u bixiyeen somalilan waxay u bixiyeen puntland waxay u bixiyeen shabeelland waxay u bixiyeen xamarland waxay u bixiyeen kismaayoland waxay u bixiyeen baydhabaland laanay ka wada dhigeen marka ninkaasala walaalahaydeen laan kalowba galayba waxa weeye qabiilaad tahay dowladaad tahay wasiiraad leedahay madaxweynaad leedahay barlamaanaad leedahay hanti anaa kuu haya hub anaa kuu haya kan kala kan kula dhashay iska dhici colkii caamka ahaa ee shalay aan kaga adkaanay dowladdiisa yaad barre markay ahayd oo ardaba aan boqol iyo konton u jirsanay maanta waxaa lagu bedelay intaasay dakana raadinayeen waxaa lagu bedelay qoys qoys soomaaliya inuun la gurma karin inuu nin walba maga madaxweyne is- unguruxmayaashii ay soo nin walba qabiilkiisii madaxweyne laga keena le hay-adaa madaxweynaha marka waxa weeye soomaaliya saasay ka dhigeen annagu madaxweynea leen madaxweynaha iyagu waa hebelka ayn madaxweynaha iyagu waa ninka la yidhaah baalkii kii puntland madaxweynaha iyagu waa qoorqoor madaxweynahana waa hebel madaxweynaha iyagu waa galafgareen marka intaas jaab ku shubteen marka arrinta nooca adeer kala eh, f- eh, keentay kala tegidda iyo dhibaatada u keentay taas waayo diintii hore shalay wa- ka baxeen gaalnimay qaateen dimuqraadiyad baan arkaynaa bay leeyihin ma fahamtay ninka maanta madaxweyne sheeganayo oo barlam- shir isugu yeeray waa ninka inta lix habeen dhuuntay galay maca yuhuudda u sujuuday wey ninka warka yuhuudi waay ninka noocaasa markan maanta madaxweyne leeyahy muxuu isugu yeeri karaa soomaaliya isagaaba qadka ka dhacay hunguriyowna raadinaya saddex wadanuu dalka dhistay nin maanta dan soomaaliya hayana ma ah waxa weeye waa dullaal gaal wey marka waxay ahayd asaga in xabadda laga bilaabo ma ahane in madaxweyne la yiraa ma ahayn kuwan kalena waa sidoo kale sidaad u aragtaa khilaafka u dhexeeya madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada aragtidaydu waxa weeye adeer waa sida oo ninkii caqli lahu fahmayo waa kala tegidoodu waa fashil ilaahay kitaabkiisii baa laga tegey markii ilaahay kitaabkiisa laga tegey dharbaxadiyaa ku dhacday ma fahmaysaa maana isu soo noqonayaan waxaa laga yaabaa oo laga yaabaa ma oon oon weliba xaqiijinaynaa oo ilaahay baa xukunka iska lehe inuu fursaddii kitaabka ilaahay laga taago magaalada muqdisho afarteeda gees ay towxiidku ka lal- ka lalmado ayay sababaysaa sidaasayna ku fashilmayaan sababtu maxay tahay nimanka la yidhaahdo afghanistan waxa weeye markay siday u jireen tabtooda diyaaradahay kala raacen diyaaradana kala raaci doonaan anigu hadda saan isleeyahay oo waxa weye qaarkoodaaba tilmaamay ma fahmaysaa qaarkoodaa tilmaamay oo sida ila- hebel shakuur la leeyahay haddii xamladan aan galnay oo xasan gurgurta hogaaminaya ku dhunno waxa weye diyaaradaan aan qabsan doonnaa haddeer iyo aan fursaddu naga dhumin ayuu la taagan yahay kolley asagu tiisii boorsado gacantay ugu jirtaa marka noocaasaan u malaynayaa waxa weeye ninkii towxiidka qabsadana kan adkaanayo weye kan adkaanayo weye marka saasaan leeyahay ma garata waan gartay ee nabadoone ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa ummadda soomaaliyeed oo aan ku baraarugsanayn arrintan iyadoo aan ognahay in dowlado shisheeye iyo dhallinyaro ayaga lafac ah ee u kala tartamayaan sidii ay u qaadan lahaayeen waddanka soomaaliya guud ahaan bad iyo berri intaba bismillaah waa su-aal aada u fiican weeye adeer waxaan ugu baaqayaa sida ilaahay yidhi baan ugu baaqayaa u soo noqda kitaabka ilaahay asagaa aakhire iyo adduunba idin anfacaya horta sideedaba ninka dadka noocaasoo waxaad ogaanaysaan malakumowdku ma caawuu kuu imaanaya ma berriyuu kuu imaanaya ma sanadka bacdiuu kuu imaanaya ma dhowr sanow kaa maqnaanaya wuu kuu imaanaya haddii aad marka gaalnimo raadisay gaalnimada haddaad ku dhimata naar toddobaatan dayrood dhagaxii socday salgeeda ku dhacayaa ku sugaysa nikaaxaad ku dhalatay muslimaa laguu yaqaanay soomaaliyaad ahayd gaalnimaad gashay diintaad ka xuub siibatay haddaad gaalnimo isu taagtay hunguri baad raadinaysaa horta marka horeba waxaan leeyahay meeshaan wixii maraya allah qoray oo kaalaya fursadaad haysaa taane tooba keena waa laydiin qabanayaa toobadda waa bannaankay taan dowlad islaamaha ka dhisan soomaaliya ma fahmaysaa oo maanta raasase raasgaw ku dhow oo weliba ka sii gudubsan waa toobaddaa laydiin qabanaya waa laydiin gargaaraya alla gargaar leh soo dhowaadaan leenahayoo ka soo noqda gaalnimada iyo masiibada iyo muhod dhibaatada iyo kuwa tuugada ee qaaimeynta murtadnimada qaatee gaalnimada ku dhacay waxa ay qaateen ka soo noqda soomaaliya kaalaya kitaabkiinau imaada kaalaya janno weydiiya kaalaya naar ka carara kaalaya ilaahay raalligeliya kaalay intaan oo dhan ayaa taalla waxaan leenahay soo dhowaada dadka ilaadankiisa ah gurguurtaa ku jira haddau maanta inta tooba keeno oo toobakeen dhaba la yimaado waddadiisu waa furanta kuwa kale iska badda ma fahmaysaa wadda sahlanoo ilaahay furay baa taalla ilaahay dadkiisa u gargaarayo war ilaahi hasaasoo raxiimkaad haysataane kaalaya imaada kitaabka u hayliya maalkiina iyo naftiinna ku beela ka soo baxa baktiga iyo qurunka waxaan leenahay dadkii kitaabka qaata waa guulayseen gaalay god ku shubeen waad arkaysaan gaaladii maanta maraykan hogaaminaya adduunyada uga xoog badnay maanta nin godka bixi karaa kuma jiro waxa god kaa geliya kitaabka ilaahay waay waxa god kaa geliya allihii abuuray wey waxa ilaahankii sababta leeqtayna waxa weeye dadkaa kitaabka ilahay qaato run sheegay marka ayaga caqliga hayd caqliga caqli la imaadee soo raaca kuwaana leh oo ilaahay ka baqa sidii biyihiioo kale roob buda-ayoo kale u soo gala ilaahay walaayooyinka ilaadankiisa kaba maalkiinna ku kaba caqligiinna ku kaba naftiinna ku kaba ilaahay ka iibsada nafiitiinna sidaas ayaan leeyahay oo ugu baaqayaa allowna ogow inaan u baaqnay oo xaqii ilaahay u sheegnay annagana qowlkaa asagaa nugu cafi dunuubtayadana ilaahu ka dhig mid la cafiyey jannadii fardoosana kuwa la geliyay ilaahu naga yeel wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
waatahay markaana waa wararkii ugu dambeeyey ghaza iyo qodobo kookooban waxaa isku soo duway oo warbaahinta meelo kala duwan isha soo mariyey waryaheen cabdiraxmaan beder oo alaaba igala qayb qaata barnaamijka dhuuxa cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir dowladda kenya ayaa shaaca ka qaaday in sideedda bisha soo socota ee maay ay xasan sheekh la geli doonto heshiis dhanka qaadka ah kaasoo wax weyn ka tari doono soo kabashada ganacsatada qaadka iyo kobaca dhaqaalaha guud ee dalkaas wasiirka horumarinta beeraha iyo xoolaha kenya ayaa codder ku sheegay in heshiiskan looga dal leeyahay arrimo muhiim u ah shacabka kenya heshiiskan ayaa looga gol leeyahay si loo xaqiijiyo faa'iidooyinka dhaqaale ee joogtada ah iyo in la helo qaab sharciga oo ku salaysan ganacsiga qaadka ayuu yidhi wasiirkan oo iyo hadalkiisa soo gudbisay mid ka mid ah warbaahinada ka howlgala dalka kenya dalagyada laga hela lacagta caddaanka ayaa wuxuu ku tilmaamay lafdhabarka dhaqaalaha kenya gaar ahaan gobolka meero oo ah halka ugu badan ay beeraha qaadka ku yaalaan dadka ku noolna ay ka helaan macaash iyo nolol fiican wasiirka wuxuu hadalkani ka jeediyey aaska laba gabdhood oo ay dhaleen mas-uuliyiin kenyaanna oo ku geeriyooday shil gaari hadalkan bisha soo socta sideeda ay heshiis la galaan xasan sheekhna wuxuu ahaa mid uu ugu bishaareynaya dadka gobolkaasi ku dhaqan ee la murugaysan gerida gabdhahaas kenya ayaa soomaaliya usoo iibgeysa qaad aad u badan oo ay ka hesha lacago xoogan oo malaayiin dollar ah mar walbana waxay ku dadaashaa sidii uu ganacsiga usii socon lahaa ganacsiganna waxay xaqiiqadiisa dhaqaalyahanada ku micneeyeen mid lagu kala bedelanayo qashin iyo lacag dhaqaatiirtuna waxay ku tilmaameen ganacsi ay soomaalida ku qaadanayso cudur halis ah kenyana ay ku helayso caafimaad maxaa yeelay lacagta soomaaliya laga diro noloshooda iyo caafimaadkooda ayay ku maareeyaan madaxweynaha dalka kenya ayaa horraantii bishan u yeedhay xasan sheekh kadib markii ganacsada qaadka ee kenya ka cawdeen canshuur looga qaado garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana laga soo dhaadhiciyey xasan sheekh inuu canshuurta ka khafiifiyo muwaadiniinta kenyaanka ah waxaana la balansan yahay sideedda bisha soo socto si loo kala saxiixda heshiis lama taabtaanna oo ay faa'iido weyn ugu jirto ganacsatada jaadka ee dalkaas siyaasiyiinta soomaalida qaarkood waxay sheegeen marar badan in xasan sheekh uu qeyb ka yahay ganacsiga qaadka islamarkaana uu samaystay shirkada isiga ka wakiil ah oo kenyaanka kala wareega muqaadaraadka kadibna kuwa kabarada geeya kasii iibsada sidoo kale xasan sheekh ayaa canshuur isiga u gaara ka qaata qaadka wuxuuna marduufkii ku leeyahay saddex dollar isagoo bisha ramadaan tagay xajka kuna dhawaaqay inuu soo cumraystay dhinaca qidaaca khaza haddii aan eegno wararka ka imaanaya waxay ku waramayaan in diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda ay galabnimadii maanta duuqiimo xoogan ka geysteen guryo ku yaala deegaanka annusayraad ee bartamaha jiida khaza waxaana halkaa ku shiidiyay afar ruux sida ay xaqiijiyeen qolyaha ka shaqeeya gurmadka rayidka sidoo kale deegaanka xajrudiig ee koonfurta marinka khaza waxa ay yuhuudda ku garaaceen duqiimo isdabajoog ah oo ay ku beegsadeen dad barakacyaal reer falastiin ah waxaana halkaasi ku shiiday dad fara badan oo ka mid ah barakacyaasha halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale sidoo kale waxay xaqiijiyeen warbaahinada maxalliga ah in diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ay duqeeyeen guryo iyo goobo ku yaala deegaanka tallal hawa iyo sidoo kale xaafadda azaytuun ee bariga magaalada khaza waxaana ay duqiimahaasi dhaliyeen dhimashada qaar badan oo ka mid ah shacabka rayidka ah iyo dhaawac kuwo kaloo badan waxay sidoo kale yuhuudda duqeeyeen deegaano dhaca bartamaha jida khaza iyagoo sidaas la mida madaafiicda goobta ku garaacay waqooyiga magaalada khaza waxay sidoo kale yuhuudda duqeeyeen dad sugaya deeq raashin ah oo ku sugnaa xeebta magaalada khaza duqeynta halkaa ka dhacday ayaana sababtay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu dambeyntii dowladda ruushka ayaa si weyn iskugu diyaarinayso inay dagaal xoogan ku qaado ukraine iyadoo kordhisay hubka milatari ay geenayso furmaha dagaalka ay isku horfadhiyaan milatariga ruushka iyo kuwa ukraine sida ay sheegayeen saraakiil ka tirsan maraykanka iyo kuwa reer galbeedka oo taageero milatari siinaya kuwa ukraine ruushka ayaa waxay ka go-antay inuu soo afjara dagaalka dabyeeqada sanadkan labada kun afar labaatanka waxaana uu doonaya inuu go-doon dhan weliba kusoo roga dowladda ukraine maraykanka dhankiisa waxa uu sheegay inuu ukraine u diri doono la taliyayaal ciidan kuwaasoo uu sheegay inaysan dagaalka geli doonin balse ay ka qayb qaadanayaan dejinta iyo qorsheynta dagaalka milatariya lagula jiro ruushka ruushka ayaa waxauu si cad oo aan gambashalayn dhankiisa u sheegay in haddii ay ciidamada nato soo galaan dagaalka ukraine ay u qaadan doonaan khatar ku wajahan ruushka markaana uu putin ku khasban yahay inuu qaado tallaabooyin isdifaacid ah uuna si gaara u bartilmaameysan doono dalalka ciidamadooda dagaalka soo geliyey arrintan ayaa ka dhigan in dagaalka ruushka iyo ukraine uu galay marxalad kale oo halis ah keeni kartan in dagaal uu ka dhex qarxo dowladaha reer galbeedka iyo reer bari بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
guud ahaan macaw intaas ayna kusoo afmeerayaa barnaamijkeena dhuuxa dhammaanteennaba inagoo isku duban sidaas iyo fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي